dowladda federaalka ee soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda caalamiga ah ee i o m ayaa waxa ay maanta dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro soomaaliyeed kuwaas oo doonayay inay tahriibaan gaar ahaana ay maraan dalka algeria waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adda socdaalka adduunka ah ee i o m ay ku guuleysteen in si wada jira garoonka diyaaradaha maanta looga soo hodejiyo dhalinyaradan oo sheegay inay muddo ku dhibaataysnaayeen dalka algeria iyo xitaa socdaalka ay dalkaas ku gaareen ugu horeyn qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa gudaha garoonka ancade kula hadlay warbaahinta dhibaato badan iyo daal badan kabacdi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maanta waxaan ku sugannahay waddankaygii hooyo marka ilaahay mahaddiis weeyaan maanta mar haddaan aan joogno waddankeegii annagoo aan filaynin inaan ku soo noqonno ama aan helino ama aan helanno xorriyaddan maanta aan haysanno waa mahad ilaahi weeye marka waxaan si gaara u salaamayaa cid kasta oo xorriyaddayda iyo soo noqoshadeeda anoo kala qaadqaadahayn oo ma garanaysaay ka qayb qaadatay inay waddankayga dib noogu soo celiyaan kowaad magacaygu waa ilhaan jiino cumar waxaa ka mid ahaa dhallinyarada maanta waddankooda dib loogu soo celiyey waxaan u mahad celinayaa marka koowaad allah subxaana watacaala noo keed ku geliyey in annagoo nabada waddankeena aan ku soo laabano marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladdeenna oo gacan weyn ka geysatay inaan dib u soo laabano waxaan kaloon u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha dibadda oo iyana garab weyn naga siisay inaan waddankeena dib ugu soo laabano
waxaan ka mid ahay dhalinyarta laga soo celiyay dalka aljeeriya waan ku faraxsanahay runtii waddankayga inaan ku soo laabto ilaahay baa mahad iskale marka ku xigtay dowladdayda soomaaliya oo ii suurtagelisay inaan waddankayga ku soo laabto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana waaxda qaxootiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen dadaalka dowladdu ay ku bixisay sidii dhalinyaradan dalkooda hooyo dib loogu soo celi lahaa annaga ka dowlad ahaan yacni annagoo ku shaqaynayna amarka madaxda sare ee qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka innaga arrimaha dibadda aniga ka agaasima ahaan waaxda qurbajaalidaha iyo qurba joogta iyo mas-uuliyiintan kale idin soo dhowaysay waxaanu idin leenahay soo dhowaada waddankiinni ku soo dhowaada dadkiinni ku soo dhowaada oo laydinka jecel yahay xaqiiqatan wakhti badan iyo juhdi badan baannu ku bixinnay saatii waxaan halkaan baaq ugu dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kollay dhallinyarada waa soo wada laabtay wixii la soo celin karo waa la soo celiye dhallinyaradan shaqo abuur in loo sameeyo mataqaanaa waddankooda siday u kalsoonaadaan kuwa jaamacadaha ka soo baxay kuwa hadda laga baqaaya inay tahriibaan intaas ayaan marta baaq u dirayaa halkan waxaan baaq ka dirahayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ee dalka dibaddiisa ku rafaadsan ee waxaa weeye muhaajiriinta ee maalin walba sii tahriibayaan in dalkoodii wax u dhaam inuusan jirin meel walba ay joogaan imaanshaha dhalinyaradan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaana uu saro u kacay tirada tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed oo ay kuwo badan xabsiyo ay ku dhibaatoonayaan halka qaarkoodna ay naftooda ku halligeen badaha ay ka mid tahay badda mediteraneanka